barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban afimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina afarta bisha mey sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna saacaddu ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhallinyaro magaalooyinka nairobi iyo muqdisho ka wada dadaallo ay ugu gurmanayaan dadka ay fatahaduhu saameeyeen ee magaalada baardheere waxaan ugu dhaliyey walaalow saa og tahay meesha ee fatahaadda ka dhacday gaab siyaasadeed baa meesha ka jiray dowladdana ma gaarin federaalka ah dadka kaliixi ee markaas kaalinta qaadan kara waxay ahaayeen dadka dhallinyarada dadka kasoo jeeday in ay u istaagaan oo kaalintooda qaataan wixii markaas ay qaban karaan ama la simanna ay qabtaan waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada magaalada boosaaso oo dardar geliyey gurmadka ay u samaynayaan dadka ay daadadku saameeyeen ee magaalada qardho kaalmihii qhasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil
madaxa guddida xanuunka covid sagaaliyo toban ee aqalka cad doctor debra bricks ayaa sheegtay inay warwar ka qabto dadka maraykanka ee iska dhagamaraya talooyinka la xidhiidha isdhexgalka bulshada ugu yaraan kala badh kontonka gobol ee dalkan maraykanka ayaa dib u furay goobaha ay dadku isugu yimaadaan sida meelaha lagu cayaaro xeegada badda xeeligeeda ah halka dukaamada iyo meelaha timaha lagu jartana dadka loo fasaxay gobolada dalka ayaan dhammaan u hogaansamin taladii aqalka cadi ahayd in la sugo in ugu yaraan laba toddobaad aan lasoo sheegin kiisaska covid-19 ka hor inta aan ganacsiyada iyo meelaha dadku isugu yimaado la furin gudoomiyaha gobolka michigan grejan witmer oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay in dadkii dibadbaxa ka sameeyey caasimada ee qoryaha sitay ay muujiyeen qaybo ka mid ah cunsuriyadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalkan maraykanka xubno ka tirsan maleeshiyada isku magacooday ururka xorriyadda michigan ayaa toddobaadkan waxa ay sameeyeen dibadbaxa ay kaga soo horjeedaan amarka lagu xayiray dhaqdhaqaaqa dadka iyagoo dalbanaya in dib la isugu furo meelaha ay bulshadu isugu yimaadaan iyo dhammaanba ganacsiyada waxa aanay gudaha u galeen iyagoo qaar ka mid a ay sita qoryo aqalka looga taliyo gobolkaasi waa mamnuuc in aqalkaasi lala galo oo qoriyo xubno ka tirsan sharci dedejiyaasha laga soo doorto xisbiga jamhuuriga ayaa iyaguna su-aalo geliyay awoodda guddoomiyaha gobolka ee xayiraada la xidhiidha isdhexgalka bulshada ee lagu yareynayo faafista xanuunka covid nneteen ee coronavirusku keeno kiisaska xanuunka covid-19 ee coronavirusku keeno ayaa caalamka gaadhay saddex dhibic shan milyan dadka u dhintayna waxa ay ku dhow yihiin laba boqol iyo konton kun oo qof inkasta oo dadka xanuunku soo ridanaya ay soo yaraanayaan dalalka waqooyiga maraykanka iyo yurub tirada dadka xanuunka ku dhacaya sii yaraanaya ayaa haddana caalamka ugu badan kiisaska cusub dalal ku yaala afrika ruushka iyo latin america ayay kiisaskiisa soo tarayaan waxaana weli laga shaki qabaa in aan lahayn tirada saxda ah ee xanuunka dalalkaasi dadka uu ku dhacay afar iyo labaatankii saacadood ee aynu soo dhaafnay afar iyo toddobaatan kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan qof ayaa xanuunka covid nneteen ee coronavirusku keena uu ku dhacay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombio ayaa sheegay inaan shaki kaga jirin fayruska keena covid nneteen uu ka yimi shaybaadho ku yaala gobolka wuhan ee dalka shiinaha laakiin waxa aanu ka hor iman go-aankii hay-adaha sirdoonka maraykanka ku sheegeen inaan fayruskani ahayn midad sameeyey bombio ayaa hore uga horyimid saynisyahanada maraykanka markii ay sheegeen inaan fayruskan dad samayn isagoo carabaabay inuu yahay hub biologia oo shiinuhu samaysanayo wargeyska china global times oo ay soo saaraan ururka shuuciga ah ee ka taliya dalkaasi shiinaha ayaa iyaga ka jawaabaya hadalka bombio sheegay inaanu wax caddayn ah u haynin in fayraskani ka yimi shaybaar ku yaalla wuhan oo uu iska hadlay waxaanay ugu baaqeen maraykanku inuu keeno caddaymo shiinaha ayaa maraykanka ku eedeeyey in ay kula jiraan dagaal afka ah dalka shiinaha halkii bay yidhaahdeen ay xoogga saari lahaayeen sidii loola tacaali lahaa xanuunkan caalamka afeeyey ee covid nineteen subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale aynu ku bilownay dhallinyaro si iskooda ah isu abaabulay ayaa bilaabay inay gurmad dhaqaale u ururiyaan qoysa soomaaliyeed oo ay saameeyeen fatahaadda uu webiga juba u geystay degmada baardheer ee gobolka gedo dhallinyaradan oo kale jooga magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa sheegay in xilliga lagu jiro oo adaga darteeda ay deeqda gurmadka ay dadka u ururinayaan khadka watisaabka ee dhinaca internetka warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray waryahayaga khadar maxamuud daxareed dhallinyaradan oo kala jooga magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa ujeedkoodu yahay sidii ay u caawin lahaayeen dadka ay fatahaadaha ay ku saameeyeen magaalada baardheere khadar axmed jaamac waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida iskaa wax u qabso ah arintan uga bilaabay magaalada nairobi ilaa hadda waxaa noo qabsoomay horta gruubka waxaan ku aasaasnay gruub whatsapp oo dhalinyaro ilaa dhowr aan ahayn qof walbana intuu yaqaanay uunbuu keenahaya asxaab dad badan meesha marka kuma sii jirinin dad badanna ma oga waxaa jiray oo xusid ayaduna mudan guddi loo saaray magaalada muqdisho arintan baardhare oo dadka gobolka iyo siyaasiyiintii iyo ganacsatadii iyo awqaashii ay u kaceen oo guddi loo sameeyey halkaasa waxaa laga furay akoono akoonadaas markii la furay baa dadkii caalamka joogay akoonadaas baa lala wadaagay qof walba meel walba caalamka uu ka joogay halkaas ayuu kaga soo dirahayay wixiisa akoonadaas ayagoo isticmaalahayeen annagoo dhalinyara waxaan isla garanay akownadaas waxaa isticmaala dadka lacagaha waaweyn soo dirahayay laakiin waxaa jirta dad dhalinyaraa oo ayaguna guryaha inta badan isaga xiran maadaama xaalad adag lagu jiro oo lacagaha badan aan haysanin ama qaarkood ay ka wahsanhayaan in ay ku diraan lacag intay soo baxaan xawaalo tagaan ay lacag ku diraan ama yaysan jabka u awoodin ama ha ka wahsadaan oo sababta u fududayn weyd marka arintani waxay fududaynaysaa dhalinyaradii lacagaha badan aan haysanin laakiin jeclaan lahaa inay ka qeyb qaataan inaan u samayno lamber telefon oo whatsapp telefon lacagta lagu soo dirahayo ay halkaas kusoo diraan intay rabta hala ekaatay oo halkaas kaga aruurino markii dad badan oo dhalinyara oo ay wax iska aruuriyaan oo la isku dardaro kolley wax unbay tari doontaa xaaladdu waa iska adag tahay sidii musiibooyinka qaar lagu wajihi kara jiray oo kale sida arinta beledweyne oo kale waxaa dhici jirtay in dhalinyaro intay isxilqaanto funaanada iyo koofiyada iyo waxaas ay soo qaataan ay ku qoran yihiin gurmadka meel heblaayo oo kale ay magaalada magaalada xaafadda islii soo dhex maraan ay halkaas dhaqaalo badan ku aruuriyaan hadda taasi ma jirto marka laga soo tago dhalinyarada howshan gurmadka fatahaadaha baardheere ka bilaabay magaalada nairobi waxaa sidoo kale jira dhalinyaro kale oo iyaguna kala qayb qaadanaya howshan kuwaasoo ku sugan dalka soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho cali sheekh aadan oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa sharaxaya ujeedada ay arintan ka leeyihiin dadaalkii weli wuu socdaa dad bara badan baa oo qaymeelo kala duwan jooga lacaga bixiyey ku daaqay lacagihii akoonaa la sameeyey lacagihii aruurintoodii baa lagu jiraa guddi maaliyadeeda la sameeyey guddi guud baa la sameeyey isku xir guddi ah oo dadaalada ka socda qeybaha kala duwan ee dalka la sameeyey arintan waxay uga duwan tahay waxaa weeye arrimaha kale waa qola gooni ah ama degmo gooni ah maaha waxaa ka qayb qaadanayo dhammaan dadka soomaaliyeed dad badan oo qaybahooda kala duwan mucaarad iyo muxaafid iyo ganacsata iyo dhammaan way ka qayb qaadanayaan waa arin oo bulshada dhan ay qayb ka tahay dadaalkan hadda socdo meel fiican buuna marayaa waxaan rajeynaynaa in oo mar dhow lasoo gabagabeeyo oo guddiga maaliyadda nala wadaagaan timeka iyo waxa ka dambeeyo marka hawsha gurmadkii hadda meel fiican bay mareysaa degmooyinka iyo dalka gudihiisa iyo qeybaha kale ee dibadda way ka socotaa waxaa nagu dhaliyey walaalow saa og tahay meesha ee fatahaadda ka dhacday baardheero waxay ka tirsan tahay jubbaland marka maamul ka jawaabi karay markaas ee wax dhaceenba ma jirin waa ogtahay khilaafaadka jiray jubbalandka hareeyey maamulka degmada naftigiisa waxaa ka jiray khilaafaad oo meesha wuu ka maqnaa marka gaab siyaasadeed baa meesha ka jiray dowladdana ma gaarin federaalka ah marka meel oo waxay ahayd gaab uu ka jiray oo dhibaatana ay ka dhacday dadka kaliixi ee markaas kaalinta qaadan kara waxay ahaayeen dadka dhallinyarada dadka kasoo jeeday in ay u istaagaan oo kaalintooda qaataan wixii markaas ay qaban karaan ama la simanna ay qabtaan dhallinyarada soomaaliyeed ayaa la aaminsan yahay inay lafdhabar u yihiin dadaalo badan oo wax looga qabanayo amaba lagu horumarinayo bulshada soomaaliya garyaqaan cali sheekh aadan ayaa sheegaya in haddii la mideeyo awoodda dhallinyaradu laga faa'iidaysan karo hawsha haa waxaa qeyb weyn ka ah dhallinyarada abuurkeedii iyo haddaba dhaqaajinteeda qeybaha kala duwan ee bulshada haweenka iyo culimada iyo duqowda kama marna iyagana maadaama ay tahay wixii lacag hawshan ay tahay mas-uuliyad wadareed way ku wada jiraan qeybaha kala duwan ee bulshada dhallinyarada lafdhabar bay u yihiin inay gurmadyada noocan oo kale ah ayagaa u dooda oo inta badan dadka codkooda soo gudbiya gurmadyadii dalka dhibaatooyinkii ka dhacay haddii tahay fatahadihii beledweyne midda hadda taagan ee baardheera midii ka dhacday qardho fatahaadaha kale ee dalka dhici jiray waxyaalaha waaweyn ee dalka ka dhaco musiibooyinka sida qaraxyada oo kale oo xilligii soobe iyo kaalinta dhallinyarada aad bay u muuqataa wadankana dhalinyara u badan enerjigooda haddii la mideeyo oo ama la jiheeyana waa laga faa'iidaysan karaa wax weynna way xaqiijin karaan waxaana tusaale kuuga ah sidii arrintaas hadda baar dheere oo labaatan iyo saddexdii fatahaad ka dhacday sidii miidiyahana ka maqneed dhibkaas intaas la eg sidii durba uu coverageka usoo galay oo newska uu u galay iyo inta kaalintii laga qaatay ee ilaa ha dadka ay ka jawaabeen wixii dhaqaajinaya oo hagaaya dhallinyara ahayd taasaana tusaale ugu filan kaalinta dhallinyarada khadar maxamuud xareed v o a nairobi waa tahay dhegeystayaal weli v o a oo idinkaga imanaysa washington ayaad nagala socotaan ramadaan mubaarag mar kale haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanta ah fanaanadda khadiijo foodey ayaa ku luqeynaysa dhalinyaro isxilqaamay oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa si aad ah uga qaybgalaya howlaha ay dadka magaaladaasi ugu gurmanayaan qoysaska ay waxyeelladu ka soo gaartay daadadka ku dhuftay magaalada qardho wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa howlaha gurmadka ka waraysay maxamuud jamaal maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada hawshan wada magaalada waxaan ka wadnaa olole ballaaran oo aan ugu gurmanayno walaalaheen reer qardho qorshaha iyagu waxa uu yahay maalin qadoo qoys quudi waxaan rabnaa inaan walaalaheen u gurmano waxaa jira kuwo badan oo hanti haystay lacag haystay gurya haystay maal haystay balse maanta intaba cidlo ka fadhiya waxaa jira hooyooyin badan iyo walaalaheen badan oo qorax fadhiya waxaan rabnaa inaan dhammaanteen dareenka qaadano waxaan u istaagnay inaan hooyooyinkan iyo walaalaheen dhibta la qaybsano waxaan rabnaa inaan dhammaanteen ka qayb qaadano ololaha loogu gurmanayo walaalaheen reer qardhood barnaamijkan yaa wada marka barnaamijkan waxaan wada anagoo dhallinyaro ah u istaagnay isu xilqaanay waxaan nahay dhallinyaradii magaalada boosaaso waxaan rabnaa wiilal iyo gabdho ayaan nahay iyadoo ay rabadaan tahay qorax tahay sikin iyo saacad midna kama aan daalin waana wadaynaa waana wadi doonaa horeyna barnaamijyadan waan u samaynay tii beledweyne waan kasoo qayb qaadanay iyo kuwo kale iyo soobe ay ka mid yihiin mar walba waxaan u taagannahay magaalo kasta oo dhibaato ka dhacdo oo ummad soomaaliyeed ay joogto ama deegaan kasta ama tuulo kasta inaan ka jawaab celino oo ka falcelino inaan walaalaheen dhibta la qaybsano reer qardood waxaan leenahay keligiin ma tihidin waa inay maqannahay waa inay soo soconnaa gurmadkayga weli waa maqan yahay faanole fari kama qodna muddo afar beri hadeer waa socdaa ololahani beri shan bay noo tahay waana sii wadi doonaa qorshahan shirkadaha biyaha gada kuwa raashinka gada cid kasta xiriir baanu la samaynay cid kasta waxay haysay waa ay soo wadaa kuwana waa ay keeneen suuqyadii ganacsiga kuwa dharkay nagu soo wareejiyeen qorshahaasaan wadnaa aan walaalaheen reer qardho ugu gurmanayno ilaa iyo iminka maxaad qabateen baa la odhan karaa oo aad dadweynaha magaalada boosaaso aad ka soo qaadeen maxaafadaha tegayseen ma suuqyada tegayseen ma shirkadaha ganacsiga u tegayseen bal goobaha aad barnaamijkan itixliqaam lagu taakuleynayo walaalaha qardho waa xaggee meelaha ka wadeen walaal meelaha aan ka wadnay yuusuf waxaa ka mid a suuqa weyn ee magaalada boosaaso dhowr tiim baan isu qaybinay qayb waxay ka shaqaynayaan suuqa dharka qayb waxay ka shaqaynayaan suuqa sarifka iyo bakhaarada qayb waxay ka shaqaynaysaa suuqa qudaarta qayb waxay ka shaqaynaysaa dukaamada qayb waxay ka shaqaynaysaa suuqa hodheyda ama dharka lasoo isticmaalay lagu gado dadka dhammaan waan wada maraynaa magaalada boosaaso xaafadaha maalintii jimco ahayd waxaan u dirnay saddex gaari oo saddex tiim baan kala dirnay run ahaantii wax weyn baan aada usoo xiraynay waxa ugu badan waxa aan qabanay hadda waa raashin iyo dhar waxaan rabnaa inaan walaalaheen hal mar gaarsiino wax anfacaya mustaqbalkooda waxtar u leh miis leh rabnaana inay cid walba ay ka qayb qaadato dadka muxsiniinta waa u furan yihiin dhammaantiin waxaan rabnaa inaad nagala qayb qaadataaniin dadweynaha markaad u tagtaan oo aad weydiisaan inaad caawinaysaan walaalahiina magaalada qardho dadku maxay dareen ahaan idin ku celiyaan ama idin yidhaahdaan saaxiib dadku aad bay noo soo dhoweeyaan way noo riyaaqaan way noo ducaynayaan waxay hayaan way noo dhiibayaan qofkii la baxaaya dhar qofkii raashin la baxaayo qofkii kaba la baxaaya qofkii cimaamad la baxaaya qofkii surweel la baxaaya qofkii dirac la baxaaya qof kasta qof walba wuxuu awoodu la baxaayo qofkii daasad caana la baxaaya qofkii xabad buro la baxaaya qof walba awoodiisa iyo tamartiisa ayuu kaga qayb qaadanayay intii aan hawshan ku jiray wixii igu la yaabka badnaa waxay ahayd nin dhallinyaraah oo ka mida dadkan koolada bahalkan maandooriyaha koolada dhuuqa run ahaantii ninkaas aad bu ii soo jiitay annagoo meel marayno oo gabdho iyo wiilalaba intuu noo yimi buu jeebkiisa intuu baarbaaray mar jeebka bidixii wuxuu baaray labada jeebo hore labada jeebo damuu baaray show lacagtu jeebaabka dambe mid ka mida bay ku jirtaa mar walba gacantuu geliyaa waa soo waayaa gacantii dareen baysan lahayn ma garanayo markii dambe jeebka dambuu gacantii ku celiyay waa soo saaray lacag buu ii dhiibay dad baa na arkaya markaa noo jeeda waxay dhaheen war waa waalan tahay ninkan kolo dhuuqa lacagtiisi hadhowji kugu qabsane war waxaan ku yidhi naxariista walaalihiisu dareemaya run ahaantii qisadaasa igu la yaab badnayd waxaan kaloo arkay gabar tuugsanaysa oo miskiinada oo meel fadhida oo run ahaantii aan aad iyo aad uga naxay oo isoo jiidatay oo dareen qiiraal ay gelisay baa waxay haysayba ii dhiibtay markaasaan walaashayda ana xooga aniga jeebkayga iigu jiray aan u dhiibay iyada maadaama aan arkay naxariista ay dadkeeda u gelayso iyadoo aan waxba haysan oo iyadu saa ka soo baryo tagtay inay walaalaheed wax ku celiso ku talagashay goormaad soo gabagabaynaysaan barnaamijkan marka aad dadka walaalaha ah ee qaro aad taakulaynaysaan oo dadweynaha aad u maraysaan magaalada boosaaso si ay wax u bixiyaan yuusuf saaxib qorshahan ayaamahan waa wadaynaa isbuucan soo socda waa sii wadi doonaa ma rabno inaan walaalaheen wax yar gaarsiino maadaama ay dhibtu baaxad weyn leedahay run ahaanti waxaan rabnaa waxyar waxwaa loo keenay emergency ama dhigjoojin ama degdega laakiin waxaan rabnaa wax mustaqbalka waxu tara iyaga wax tara inaan anagu gaarsiino oo uga qayb qaadano ka dhallinyaro ahaan antii qorshahaasaan wadnaa dhallinyarada reer boosaasood haddaan nahay kaasina wuxuu ahaa maxamuud jamaal maxamuud oo u waramayay waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed samakaab
aan ku bilownaa dhammaan ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda bayer munikh ee kubadda cagta ayaa negative ka noqday cudurka covid sagaal iyo toban kadib markii baaritaan dheer lagu sameeyey maamulka bayer munikh ayaa tallaabadan baaritaanka ah u qaaday si dhammaan shaqaalaha iyo ciyaartoyda kooxda ay dib ugu laabtaan tababarka iyo shaqamaalmeedkooda caadiga ah oo hadda ay dib u bilaabeen kadib markii ku dhowaad laba bilood oo shaqo joojin ay ku jireen horyaalka jarmalka ayaa la joojiyey horaantii bishii maarj ee lasoo dhaafay kadib markii uu dalkaasi ka dilaacay cudurka covid sagaal iyo toban oo saameyn dhinac walba ah ku yeeshay si la mid ah bayer munikh dhammaan kooxaha kale ee ka ciyaara horyaalka jarmalka ee bundesliga ayaa dib ugu laabtay tababarka iyo shaqamaalmeedka caadiga ah iyagoo la sheegayo inay ku guda jiraan baaritaanka ay ciyaartoydoodu kaga baarayaan covid sagaal iyo toban kooxaha jarmalka ayaa hadda tababarka u sameynaya si taxadir leh iyagoo raacaya fariimaha caafimaadka ee ah inaan laisu soo dhowaan si loo xakameeyo xanuunka xilli weli cabsi xoogan ay jirto dhinaca iyo talyaanigana inta badan kooxaha ka dhisan dalkaasi ee horyaalka sariada ka qaybgalaya ayaa maanta oo isniina dib u bilaabaya tababarka iyo shaqamaalmeedka caadiga ah oo ilaa bishii maarj ay ka maqnaayeen tallaabadan ayaa imaanaysa kadib markii dowladda talyaaniga ay ku dhawaaqday inuu soo dhammaaday wejigii koowaad ee amarka xaaladda degdega ah lagu geliyay dalkaas kadib markii uu si xun uga faafay covid sagaal iyo toban ra-iisul wasaaraha talyaaniga josebo conte ayaa sheegay in hadda loo gudbayo xaalad kale oo lagu khafiifinayo bandowga islamarkaana ay si tartiib tartiib ah u bilaabanayaan shaqooyinka caadiga ah taas oo uu ku tilmaamay wejiga labaad ee la taxaalidda cudurka coronavirus waxaa la arkayay qaar ka mid a ciyaartoyda ugu caansan horyaalka talyaaniga oo maalmahan dib ugu laabanaya dalkaas si ay qayb uga noqdaan tababarka ay dib u bilaabayaan kooxahooda christiano ronaldo oo ah laacibka ugu caansan ee horyaalka talyaaniga ayaa duyuuradiisa soddonka milyan oo pound joogta kaga duulay jasiiradda madera halkaas oo ay ka jirtay baad dhinaca duulimaadka ah waxaana la sheegayaa inuu maanta qayb ka yahay kooxda tababaranaysa ee juventus qaar ka mid a ciyaartoyda seere-ada ayaa ku xaniban dalal kala duwan oo hadda ay ku sugan yihiin iyagoo ku jira iskudaygoodii ugu dambeeyey ee ay dib ugu laabanayaan dalka talyaaniga dhinaca iyo ingiriiskana kooxda arsenaal ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiyaan ciyaaryahankooda henrik mcetarian oo hadda qaab amaah ah kula jooga kooxda roma si ay u helaan lacago suuqa ay ku galaan bisha juun ee soo socota xilligaas oo uu furmayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda roma ayaa doonaysa inay si rasmi ah u iibsadaan xiddiga ku fashilmay horyaalka ingiriiska ee mcetarian kadib markii ay ku qanceen qaab ciyaareedka wanaagsan ee uu kusoo bandhigay horyaalka seere-aada ee dalka talyaaniga arsenaal ayaa doonaysa in toban milyan oo baan ay ku iibiyaan xiddiga laakiin rooma ayaan doonayn inay bixiyaan lacagahaas taas beddelkeedana waxa ay arsenaal kala xaajoonayaan inay uga badashaan hal ciyaartooy oo lagu daray shan milyan oo baan miki ayaa kooxda roma u dhaliyey afar gool isagoo caawiyey afar gool oo kale labaatan kulan oo uu u saftay dhammaan tartamada oo dhan wuxuuna u muuqdaa mid dib u helaya qaab ciyaareedkii lagu yaqiinay markii uu joogay horyaalka jarmalka afar sannadood ka hor xilligaas oo loo doortay laacibka ugu wanaagsan bundusliigaha jarmalka wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
iminkanaha dhegaystayaal kusoo dhowaada qasiidada nebi ammaanka ah waxaana inoo qaadaya cumar aadan
idaacaddii duhurnimo oo si wada jira halkaan idinkala socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay intaan mar kale kulmi doonno sidaas iyo ramadaan mubaarak
nabigana allaa xulay qof la siman ib muujiqin aniguna aqoontay shan kastoon abaabulo afur mooye daahoob unki maayo weedhaan sharaftaa ku ooge ereykee u mudanoon ereykee u mudanoon mukhtaar kugu ammaana
يا بهاء ولبهج